magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal-abuurka dhalinyarada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal-abuurka dhalinyarada soomaaliyeed kaasoo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada muqdisho islamarkaana ay ka qayb galeen dhalinyaro ka kala timid gobolada dalka soomaaliya madaxweynaha oo jeediyey khudbad dheer ah ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ku bogaadiyey in ay gacmaha isqabsadaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka soomaaliya ayna muujiyaan doorkooda ku aadan dib u dhiska dalka waana ku faraxsanahay dhallinyarada laftooduna inay fahmeen muhiimadda ay leeyihiin horay ayaan dhowr mar ugu mahmaahmay mahmaahdii caamka ahayd ee ahayd madax madow ayaa maan ku haray dhallinyaro isbeddel caalamka kama dhicin ilaa ay dhallinyaro samayso marna haddii dhinac wanaagsan la isu bedelana ayagaa iskale haddii dhinac liita ama xun la isu bedelana dhallinyaraa iskale un ogaada waxaa loo baahan yahay markaa dee in badan waxaan khibrad u yeelanay isbedelada qaarkood oo fiicfiican oo noo guulaysan waayo meel dhexe nooga hakado ama cadow iyo ajnabi iyo dad shisheeye ah hanaga hakiyeen ama annaga kuwa dhexdeenna ahoo dee uun si uun ma maankooda u gaabtay hanaga hakiyeen iyo dhibaatooyin markay dhacaanna inayda hadda ka horaan aan iri yacni soddon iyo afar sano ka hor ayaa dowladdii dalkan ay ka burburtay waa xumeed waa sameed saanay ahayd waxaasoo dhan waa waa waa sifooyin ama adjectives wax kastoo nolosha oo jiro la raaciyo laakiin dowladay ahayd dowlad xor ah oo laga heybadisto oo rijinkan aan ku naalno iyo caalamkaba looga heybaystay ahayd dowladdaasi intay jirtay ayaa muxuu ahay dalku uu wax badan hore u socday dhallinyaradu ay macno ku yeelatay nasiib darro wixii xoogaa dib baan u dhacnay soddon iyo afar sano intiinaan meesha jirta fadhidaaca maanta ee kun iyo jajarka muxuu kun iyo dhowrka boqol oo dhallinyaro ah wiilal iyo gabdhaba inta soddon sano ka weyn waa ku yartahay waa shirkii shanaad oo lagu qabta magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo ay ka qayb galaan dhallinyarada ku nool gobolada dalka soomaaliya